magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ahna caasimada maamulka puntland ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda iyo nadaafada xaafadaha magaaladaasi ololaha nadaafadeed oo si gaara loogu sameeyey xaafadaha naasaha hablood iyo hodan ee magaalada garowe ayaa waxaa iska kaashaday maamulka xaafadahaasi iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada garowe cabdirasaaq qaasim saraad gudoomiyaha xaafadda naasa hablood iyo gudoomiye ku-xigeenka xaafadda hodan ee magaalada garowe maxamed xasan yuusuf ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey ololaha nadaafadeeda waxaanu ololo nadaafadeed ka wadnaa toga noo dhexeeya annaga iyo xaafadda hodan oo aan isku mataanaysannahay xaafadda hodan aan deriska nahay halkaasoo aanu ka wadno ololo nadaafadeed oo aad u baaxad weyn maadaama xilligii lagu jiro roobabka intuu qashin kuu jirobaa cudur kuu jiraa oo aan labada xaafadoodba bulshadeedu isku soo saarnay runtii labadaba u mahad celinayaa maadaama dadka intaa leeg oo si mutadawacnimo ah noola shaqeeyey howlkarnimada ah oo isku soo baxa ah dhammaan waxaa le aad baa u mahadsan tihiin runtii labaatan xaafadood annagoo ka duulayna madaxdayada fulinta degmada iyo arrimaha bulshada ee nidaamkii ay u soo dejiyey xaafadaha oo ahaa inay xaafad walba laysdul saaro annagu sidii jadwalka loo dejiyey baanu ku shaqaynay maanta waa noo jeedaa shaqo culus maanta waa maalin aad noogu weyn isbuucaanoo dhan wuxuu ahaa isbuucii nadaafadda oo ku faraxsantahay in xaafaddaydaan ballaaran ee hodan iyo weliba xaafadaan deriska nahay ee naasa hablood aan maanta ee ololo nadaafadeed aad u ballaaran oo dhammaan degmadiina la joogto iyo labadii guddoomiye xaafadeed ku-xigeenadooda iyo xoghayada iyo dhammaan laan kasta iyo waxaa shacaba iyo bulshadii xaafadaha inaan maanta ka shaqayno oo u shaqayno dalkayagii oo nadaafaddii iyo bilicdii magaalada garowe aan aad uga shaqayno siiba labadan xaafadood aad baa ugu faraxsanahay aad iyo aad baa ugu faraxsanahay aad iyo aad maxaa wax walba fargeetaa la isticmaalaya badeel baa la isticmaalaya maaragta gaaryool baa la isticmaalaya bacaa la isticmaalaya wax kastoo fududaynaya agab kastoo degmadu noo keento fududaynaysa in qashinka lagu guro waa la isticmaalayaa maama faadumo yuusuf allah khayr siiye si ballaaran bay ula shaqaysaa xaafadaha maama faadumo iyo tiimkeeda aad baa ugu mahad celinaynaa wayna ka shaqeeyaan bilicda iyo nadaafadda degmada marka aad bay u mahadsan yihiin ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey xaafadaha naasa hablood iyo hoodan ayaa qayb ka ah qorshaha dib u soo celinta bilicda iyo nadaafadda magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland